Shirkadda Hormuud ayaa dhawaan magaalada Kismaayo ka hirgelisay dhismaha waddo laami ah taasoo markii hore ahayd mid xilliyada roobka biyo fadhiistaan ayna isticmaalkeeda dhib kala kulmi jireen gaadiidka iyo bulshada ku nool magaalada Kismaayo maamulaha shirkadda Hormuud ee magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay dhismahan waddada ee muhiimka ah waddadan waxay ku taallaa xaafadda calanley ee waxay u dhaxaysaa labada laami oo laamiga hore ee laamigii hore ee taqaaneen ee waddada airboortka aada iyo waddada kale oo qiilmo waaye marta oo laamigana cusub ah labada laami dhexdooday ku taallaa waddadan runtii waxaa lagu qabay dhibaato fara badan oo bulshada halkan isticmaalaysa iyo xaafadaha halkan degan ee waxay ahayd xilliyada roobka gaar ahaan markii uu roob do-o meel ee maritaankeedu uu aada iyo aada u adag yahay sidaa daraaddeed shirkaddu baahiyaha meesha ka muuqda iyo dhibaatada waddadan ay ku qabtaa bulshadu ayadoo ka duuleysa waddada la dhisay oo horumarta xarunta shirkadda hormuud ee xaafadda calanley ee magaalada kismaayo ayaa waxaa dhismaha fuliyey shirkad lagu magacaabo albroj